ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga rabo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa toddobiyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol shan iyo labaatanaad oo xiriir ah ciidamada yuhuudda oo isaga baxay qaybo ka mid ah khan yunis xilli uu khasaaruhu aada ugu kordhayo diyaarad militari oo ay saarnaayeen ciidamo maraykan ah oo ku burburtay xeebaha waddanka maraykanka maraykanka oo caasimadda ciraaq ee baqhdaad ku dilay sarkaal ka tirsan kooxda shiicada ee taabacsan dowladda iiraan iyo waa maxay ballamaha saddexda ah ee uu abwaannageeye cali khaliif la galay saddex jiha oo kala duwan sidees ayuu isku waafajinayaa wadaniyadda iyo jihaadka maxaase u diiday in haddii jihaadoon uu yahay uu halganka ka bilaabo gobollada waqooyi ee soomaaliya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo ay dil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol shan iyo labaatanaad oo xiriir ah iyadoona ciidamada yuhuudda ay isaga baxeen qaybo ka mid a magaalada khan yunis xilli uu khasaaruhu aada ugu kordhayo warbixin ku aadan wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira duqaymaha iyo dagaalka ghaza waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder magaalada ghaza ayaa maalinkii boqol labaatan iyo shanaad oo xidhiidha martigelinaysa dullaanka cudwaaniga oo kaga imaanaya maamulka yahuudda tobanaan ruux oo rayda ayaa ku shiiday duqeymo xoogan oo uu saacadii ugu dambeeyey kii aan ka saahinada ka furiyey jiida ghaza ciidamada yahuudda ayaa xasuuqadareed foolxun ka geystay saacadii lasoo dhaafay magaalada rafax ee dhacda xuduudda masar waxayna halkaasi ku xasuuqeen maati badan oo ku sugneed magaalada waxaana ka dhashay xasuuqaasi khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wariye ka tirsan al-jaziira waxauu sheegayaa in ciidamada yahuudda ay duqeen ka geysteen laba guri oo ku yaala magaalada rafax ee koonfurta magaalada ghaza waxaana ku shiiday ku dhowaad afar iyo toban qof oo shan ka mid ah ay caruur daayar yihiin duqeen kale oo ay ka geysteen ciidamada yahuudda mandiqada daliilbalax waxaa ku shiiday tiro ka mid ah muslimiintii ku sugneed magaalada halka ay jiraan dhaawacyo badan oo aan tiro lahayn iyadoo sidoo kale ciidamada gumaystaha ay toogasho ka geysteen isbitaalka naasir ee magaalada kanyonis halkaasu ay ku waxyeelayeen barakacayaashii ku sugneed isbitaalka sidoo kale saddex qof ayaa ku shiiday tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen duqeyn bahalnimo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen mandiqada dirilbalax ee bartamaha marinka ghaza duqeynta ayaa beegsatay guri ay degan yihiin qoys falastiiniyiin ah shuhadadii iyo dhaawacyadiina waxaa lageeyay isbitaalka shuhadaa ulaqsa
هذه مش حرب يا راجل إبادة هذه هذه إبادة
kani ma ahan dagaal مش حرب يا ee waa gumaad waxay duqeeyeen goobtayda ganacsiga halkan waxaa joogay dad barakacayaal ah oo teendhooyin guryo ka dhigtay waxay sidoo kale duqeeyeen goob ku dheggan xaruntayda shaqada waxaa jira dad ku shahiiday iyo kuwa ku dhaawacmay kani waa guriga qoyska bakhiid ee ku yaala magaalada dayrulbalax waxaana saaka duqeeyey diyaaradaha yahuudda dhulka ayayna la simeen sida ay goobjoogayaashu sheegayaan dhismahan waxaa deganay dad badan iyadoo wax digniin ah la sin ayaana la duqeeyey الإسرائيلية فجر هذا اليوم بعدة صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية وسوته بالأرض آه، حسب شهود العيان هنا يتحدثون بأن بداخل هذا المنزل أعداد كبيرة من المواطنين الذين كانوا يجلسون آمنين بدون سابق انذار تم قصف هذا المنزل wasaaradda caafimaadka ee marinka ghaza ayaa sheegaysa inay ciidamada gumaystaha yahuudda iyo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ku kaceen lix iyo toban xasuuq foolxumo badan oo ay ku shiideen in ka badan boqol labaatan iyo saddex qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol lixdan iyo sagaal ruux isbitaalka almacmadaani ayaa la geeyey saddex iyo toban qof oo ka mid ahaa dad ku sugnaa goob laga dhaansada biyaha intii ay ku guda jireen daansiga biyaha duqeen cadowtooy oo ay geysteen ciidamada yuhuudda ayaa beegsatay goobta ayayna ku shiideen magaalada kanyonis duqeen ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shiiday lix qof oo saddex ka mid ah ay dad walaalo yihiin weerar rasaaseenna oo ay geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shiiday saddex qof oo uu ku jira wiil yar oo aan sanad dhameen ciidamada maamulka yuhuudda ayaa subaxnimadii maanta oo qamiisa waxay qarxiyeen guri ku yaala magaalada alqaliil ee daanta galbeed waxaana gebiyahaanba burburay guriga guri kale oo ku yaala muqayimka nuurushamsi ee daanta galbeed ayay goodoomiyeen ciidamada yuhuudda muddo lix saacadood kadib waxay halkaasi ku garaaceen dhowr gantaal waxaana halkaasi ku shiiday toban qof sidoo kale wiil dhalinyaro ayaa ku shiiday rasaas ay dhideen ciidamada yuhuudda iyadoo ay sii kordhaysa tirada muslimiinta ku nool ghaza iyo daanta galbeed ee ku shiidaya rasaas ay dhidayaan ciidamada yuhuudda isku horimaadyo u dhexeeya dhalinyaro hubaysan oo ku sugan daanta galbeed iyo ciidamada yuhuudda ayaa ka dhacay dulkaram kadib markay ciidamada yuhuudda xoog kusoo galeen muqayimka faaric ah ee waqooyiga dulkaram ee daanta galbeed tan iyo markii ay ciidamada yuhuudda sii xoojiyeen weerarada ay ka geysanayaan daanta galbeed waxaa ku shiiday weeraradaasi xukugalka ah in ka badan saddex boqol siddeetan iyo toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad afar kun iyo afar boqol marka loo eego tirikoobkii ugu dambeeyey duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada rafa waxaa ku shiiday in badan oo ka mid a dadkii ku sugnaa magaalada waana sidii ay ku soo waramayaan wariyaasha ku sugan magaalada rafax ee marinka khaza halkaasuu habeenkii xalay martigelisay duqeymihii ugu cuslaayay abid soo mara tan iyo bilowgii duulaanka صباح دام على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بفعل سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت waa subax dhiigdaadasho badan marka laga hadlayo magaalada rafax oo dhacda koonfurta jiidda khaza silsilado duqaymo ah ayay yahuuddu la beegsadeen guryo deegaan ah oo ku yaala mandiqada talsuldaan iyo xaafadda as-suhuur oo kala dhaca galbeedka iyo waqooyiga rafax ugu yaraan toban iyo kow ruux ayaa ku dhintay duqaymahan kuwaasoo badankood ah dadka shacabka ah xalay waxay rafax u ahayd hamiinkii ugu adkaa ee soo mara toddobaadyadaan marka la eego xajmiga duqaymaha ay geysteen diyaaradaha yuhuudda muuqaalada hadda aad arkaysaan waa burburka ka dhashay duqaymaha yuhuudda dhismahan aad aragtaan ee dhulka lala simay waxaa ku jiray dad shacab ah oo ay ku jiraan carruur iyo haweyn qaarkoodna waxay noqdeen shuhado qaarkoodna dhaawacyo ayaa soo gaaray
وكان بداخلها عدد من المدنيين العزل ما بين أطفال ونساء البعض منهم شهداء البعض منهم أصيبوا جراء هذا القصف saddex qof oo deganaa tuulo ku taala waqooyiga magaalada khaza ayaa ku shiiday duqan xooggan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen tuulada tirokoobkii ugu dambeeyey shuhaadada muslimiinta marinka khaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee jiida khaza ayaa maraya labaatan iyo toddoba kun sideed boqol iyo afartan oo shuhaado ah halka ay dhaawacyaduna marayaan lixdan iyo toddoba kun saddex boqol toban iyo toddoba qof geesta kale ciidamada yuhuudda ee ku sugan marinka khaza ayaa wajahaya dagaallo xoogan oo kaga imaanaya dhanka kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta waxayna mar walba ciidamada yuhuudda khasaarayaan askar badan iyagoo laga gubaya gawaari aan tiro lahayn saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala magaalada kanyonis waxaa lagu dilay tiro badan oo ka mid ah ciidamadii ku sugnaa saldhiga halka lagu dhaawacay kuwo kale dagaal culus oo ay ciidamada muqaawamada ku qaadeen meel ay deganaayeen ciidamada yuhuudda waxaa lagu dilay ugu yaraan toddoba askari waxaana lagu dhaawacay tiro intaa ka badan qoriga r b g-ga ayay ciidamada muqaawamadu ku beegsadeen gaari cagaf cagaf ah waxaana goobta ku basbeelay gaarigii cagafka ahaa ciidamada muqaawamada waxaa u suuragashay inay beegsadaan toban askari oo ku sugnaa guri ku yaala galbeedka magaalada kanyonis weerarka kadib waxay ciidamada yahuudda u qeybsameen dhimasho dhaawac iyo wax ka carara goobta la weeraray laba weerar oo ka dhacay magaalada kanyonis ayay ciidamada muqaawamadu ku dileen tiro askar ah oo ka tirsan ciidamada yahuudda halka goob isku imaatinna ay ku sugnaayeen ciidamada yahuudda oo ku taala galbeedka magaalada kanyonis ay weerareen laba guuto oo ka tirsan ciidamada muqaawamada khasaare kala duwan ayaana gaaray ciidamadii goobta ku sugnaa ugu dambeyntii ciidamada maamulka yahuudda ayaa shaaca ka qaaday inay ka baxayaan magaalada kanyonis kadib muddo dheer ay wajahayeen dagaalo culus oo lagu dhigbixiyey kuwaasoo inta badan ka dhacayay magaalada kanyonis ee koonfurta marinka khaza muddooyinkii lasoo dhaafay ayay bilaabeen ciidamada yahuudda inay si tartiib tartiiba uga baxaan magaalada khaza iyadoo ay baxeen guutooyinka soddon iyo lixaad oo iskugu jiraan guutada ciidamada gaashaaman ciidamada lugta iyo ciidamada madaafiicda dhammaadkii bishii lasoo dhaafay ay ahayd markii ay guutada shanaad ee ciidamada yahuudda ay ku sugnayd marinka khaza kana qaybgalayeen dagaalada culus ee lagu cidiisiibayo askartooda ay iskaga baxeen magaalada kanyonis ee koonfurta marinka khaza waxaana la arkayay ciidamada yahuudda oo isku shubay gawaarida ciidamada xambaara kana sii baxaya magaalada kanyonis ciidamada yahuudda ayaa maalintii shalay shaaca ka qaaday inay ka baxayaan marinka khaza iyagoo aada u saameeyey dhaawacyada halista ee kasoo gaaraya dagaalada laysku riqmaye ka soconaya marinka khaza maskaxdoodana ay ka guuxayaan dhawaqa gantaalka alyaasiin boqol iyo shan arrinta bixitaanka ayaana timid ka gadan markii ciidamada yahuudda laga dilay sargaal sare oo ka tirsan madaxda ciidamada yahuudda
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali askar ka tirsan ciidamada badda maraykanka ayaa lagu la-yahay diyaarad kula burburtay xeebaha dalka maraykanka ugu yaraan shan askari oo amerikan ah ayaa lagu la-yahay diyaarad helikobter ah oo ku burburtay bariga gobolka california ee dalka maraykanka diyaaradda ayaa la waayay saacadoon kadib markii mawjado roobab iyo baraf ah ay ku dhuufteen qaybo ka mid a mandiqada taas oo ugu dambeyntii la xaqiijiyey burburka diyaaradda war ka soo baxay taliska ciidamada badda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in diyaaradda xilligii ay burburaysay ku guda jirtay howlo tababar ah roobabka iyo barafta ku da-ay mandiqada ayaa lasoo sheegaya inay geysteen khasaare naf iyo maal intaba dalka maraykanka ayaa waxaa marar badan laga soo tabiya dhacdooyin noocan oo kale ah kuwaasoo la xidhiidha burburka diyaaradaha qubmaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobterka xukuumadda washington ayaa dhibaatooyin daran geysatay ilaa iyo haatanna ka wada wadamo badan oo dhaca caalamul islaami geeska kale dad kenyaan ah ayaa ku dhintay khamri ay acbeen wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya in ugu yaraan lix xubnood oo kenyaan ah ay dhinteen halka kuwo kalena ay aragga beeleen qaarna xaalad halis ah ay ku sugan yihiin kadib markii ay ka dhergeen daroogada halista ah ee khamriga dhacdadan ayaa laga soo tabiyey tuulada kanangaiya ee dhacda deegaanka muwasiya ee ismaamulka karingayaga saraakiisha ciidamada booliska ayaana xaqiijiyey in ugu yaraan lix xubnood ay dhinteen kadib markii ay cabeen daroogada khamriga ilawareedyo deegaanka ah ayaa sidoo kale soo welinaya in shan xubnood oo kale ay aragooda waayeen gudoomiyii ku-xigeenka xukuumadda nairobi ku matashaa bariga moweya taransiya warjenko ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegtay in toddoba qof oo kale ay xaaladooda caafimaad halis ku jirto kuwaasoo iminka lala tacaalayo ugu dambeyntii maraykanka ayaa duqeyn uu ku dilay sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka shiicada ah ee iiraan ee ku sugan dalka ciraaqa wararka ka imaanaya dalka ciraaq ayaa ku waramaya in sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan lagu dilay duqeyn loo adeegsaday diyaarad daroon ah oo ay fulisay dowladda maraykanka war ka soo baxay taliska dhexe dowladda maraykanka ayaa lagu sheegtay mas-uuliyadda duqeynta oo ay fulisay diyaarad aan duuriya lahayn oo ay leedahay xukuumadda washington hogaamiyaha la dilay ayaa lagu haystay inuu mas-uul ka ahaa weerarada lagu qaadayo maraakiibta maraykanka ee ku socdaalaya xeebaha badda cas duqeyntan oo dhacday abaaro fiidnimadii xalay ayaa sida uu maraykanka sheegtay lagu dilay sarkaal lagu magacaabo wisaam maxamed maleeshiyaadka uu sarkaalkan ka tirsanaa ayaana xaqiijiyey dilkiisa war hanjabaad ah oo kasoo baxay kooxda ayaa lagu yidhi marnaba ma joojin doono weerarada ka dhanka ah maraykanka iyo xulifadiisa sidoo kale waxay shaaca ka qaadeen inay jawaab cad oo waafi ah ka bixin doonaan duqeynta lagu dilay sarkaalka sare duqeynta ayaa ka dhacday magaalada baqdaad ee caasimada dalka ciraaqa hogaamiyaha ayaa saarnaa xilligii duqeynta lala beegsanayay gaari nooca qafilan ah sarkaal ka tirsan dowladda mareykanka oo u waramay shabakada c n ee laga leeyahay dalkaas ayaa sheegay in duqeyntan lagu dilay sarkaalka ay ku wargeliyeen xukuumadda baqdaad xukuumadda washington ayaa sheegtay in duqeynta ay aargud u tahay weerar lagu dilay saddex askari oo amerikaan ah ayna ku dhaawacmeen afartan kale oo ka dhacay dalka ukraine wuxuu mareykanka ku goondiyey in kani uusan ahayn weerarkii ugu horeeyey iyo kii ugu dambeeyey ay fuliyaan islamarkaana ay ku aargudanayaan iyagoona ku hanjabay fulinta weerar kale oo hor leh
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa waraysi gaar ah waxay la yeelatay abwaannageeye cali khaliif oo ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee caanka ka ah dhulka ay degaan soomaalida abwaanka ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa laga waayey halkii uu ku sugnaa oo ah magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoona sidoo kale aanu ka soo muuqan baraha bulshada oo uu xilligii hore isticmaali jiray haddaba waraysi maqal iyo muuqaal ah oo uu abwaanku siiyey warbaahinta islaamiga alfurqaan islamarkaana la daawan karo in ka badan hal saac oo xiriir ah waxa uu kaga jawaabay su'aalo badan oo la isweydiinayey oo ku saabsan shakhsiyaddiisa iyo halka uu ku dambeeyey waxaanu idiin soo gudbinaynaa qayb muhiim ah oo ka mid a waraysiga oo uu abwaannageeye cali khaliif ku soo gudbinayo ballamo uu la galay saddex jiho oo kala duwan isagoo adeegsanaya hibada gabayga ee wallahi casa wajalla ku manaystay wuxuu sidoo kale ka jawaabayaa su'aalo laga weydiiyey sida uu isku waafajin karo wadaniyadda iyo jihaadka
horta cabdifaaxo rag mabaadii buu ku kala tegay warkuna inuu caddaado waa ama magacyada aad sheegtay ha noqdaan ama magacyo kale ha noqdaan horta ragnimo mabaadii buu ku kala tegay waxaa lagu kala tegay dalkan soomaaliya la yidhaahdo iyo ubadka yaryara hadda dhalanaya iyo mustaqbalka halkee loo hogaaminaya iyo sidee loo hogaaminayaaba horta walaal ayaa lagu kala tegay soo garan weysa maadaama taa lagu kala tegay ninka maanta raalli ku ah in dalkayaga la qabsado in diintayada la bedelo in dadnimadayada la dooriyo soo waal garan maysa ee nin intaa diidanna ya magacya ugu yeedhyeedhay waxaa jiray alaylahay halkaa intaana dhaafay waxaa jiray ladhaa gabay la yidhahda ballan gabay la yidhaha ballan ballan wuxuu intii aan meelahan joogay waxaan gabay sheeg sheegi doonaa intooda badan intaan meelahan hadda joogay boqolkaa maalmood sheegaysa wixii aan oraya wax kamid a wey ballan wuxuu ka hadlayaa ninka anigana baadi ii yaqaan isagoo afhayeen etoobiyaan ama afhayeen amisom ama gaalada soo duushay magacyada kala duwan leh dulucooda ku jiran nin rageeda iyo dalciisu yaqaan magacu doonaa laha kaa waxbaan kula ballamaya waxaa kaloo la ballamaya ninka dantiisa ilaashanaya reer galbeed dowlada deris oo halkan u jooga inay moogtay laba waxbaa isrideeya international lawga waxay ula baxeen iyo strategic national interest waa ishirdiyaya caamada markaa sharciga waxbaa loo sheegaa inta badan laakiin dowladahana waxaa ilaashanaya waxa weeye waa danahooda national interest-kooda istraatiijigaa bay ilaashanaya markaa dowlado iyo diyaarado iyo ciidamo iyo maxaa la yidhaahdaa dad ilaashanaya jiritaankooda nin af soomaaliya adeegayaasha af soomaaliga ku hadla ee ninkaa ag jooga ee ninka meesha waxu socdaana diidanna magacyo u bixinaya ninkaa horta waxbaan kula ballamaya ko wey ninka diyaaradan lehna isna waxbaan kula ballamaya waa laba ninka inuu adeego af soomaali ku hadla uu noqdo iska diiday isna waxbaan kula ballamaya markaa layla gabaygaas aan wax kaaga sheego si saddex ballan ha wuxuu idhi niman yahow dalkii baayacay ee sharafti baabiye magacyada aad sheegaysa iyo inta ka agdhow niman yahow dalkii baayeecay sharaftii baabiyey niman yahow xaqii baalmaree gees isaga baydhay niman yahow waxay ina badeen laga bogsoon waayey niman yahow addoonsiga bartee biliga loo saaray niman yahow bahaysiga kufriga buuni ku ahaaday buuniga waxaa la yidhahda p h d qofku markuu qaato maar ee af soomaaliya la yidhahda waa buuni bahaysiga iyo kufriga iyo la socodkiisa iyo la joogiisa ayay buuni ku noqdeen intaan barbaartiyo shacbiga soo balbalina tan dadkayga abaabulanaya ee waxaa iga kala daadsan iyo baylahdayda intaan isku hagaajisanayo intaan barbaartiyo shacbiga soo balbalinayo berberiye dhulkii aan lahaa bixiya ciidayda xabashiga bilaash ugu fasaxa booramiye saylac barasaabadii herar la dhigay biilasha u geeya boosaasa iyo xeebihii cadow kusii beera baydhabo wayaanaha qabsaday bahal walaalaysta barxaddii kismaayo afmadow gaalo kula biira federaalka waxaa loola baxay ceebta barakeeya federaalka waxaa loola baxay ceebta barakeeya baadariga roomaan fadhiya xamaraa soo booqda waayo waa la kala tegay mabacdii buu rag ku kala tegay baadariga roomaan fadhiya xamaraa soo booqdo hadba daarihiisii burburay beesa kaga qaata madaxweyne iyo baarlamaan baadil ku heshiiya walihii badhaysiga ahaa bacadka meeraysta kambeynka waxay ula baxeen wey walihii badhaysiga ahaa bacadka meeraysta hadba kii sanaatida baxsada boqor ka soo saara prime minister iyo kii ku xigay beela ku lahaada baqashada hoteelada qufulan been isugu sheega buu yiri horada soo garan weyse prime minister iyo kii ku xigay beela ku lahaada baqashada hoteelada qufulan been isugu sheega nin kastoo balaayada ka diga baadi ku asteeya nin kastoo balaayada ka diga warni jidkaasi kii ina dhaqaayay maaha yidhaahda magacyadii iyo shaambadihii aa haysateen la dhaca xor baa u tihiin nin kastoo balaayada ka diga baadi ku asteeya berri iyo wixii inaga maqan bidix ka weydaarto waayo iyagu berri ma laha iyagu berri ma laha noloshooda berri kuma jirto waa maanta wey nin marka aan berri lahayn nin berrila meel ma wada joogi karo marka wuxuu hi nin kastoo balaayada ka diga baadi ku asteey berri iyo wixii inaga maqan bidix ka weydaarta balwadaha gumaysigu yaqaan baratan raacdeeya bakti iyo waxaan loo hamoon baari ku ahaada gunnimada haddii baaqi hadhay berri ma gaarsiiya buu yiri gunnimada hadduu baaqinimo yahaw idiin harsan yahay oo wixii anaguna aan garanayo soomaalina ay taqaana aa ku dhex jirteen ila waa la iswada garanaya la isu dhuuman maayo gunnimada hadduu baaqi idiin hadhay oo aad doonaysaan inaad ka qalin jabiyasaan waa laydin ogol yahay beri ma gaarsiiyo ka qalin jabiye horta nimankaa warkayga aniga ku aadan waa intaas waxaa kuu soo hadhay meelaha kale wuxuu hi bana waxaan u leeyahay kufriga soo baraaruge buush iyo barak iyo hadduu baydhan nala joogo waa waa saddex madaxweyne oo soo maray buush iyo barak iyo hadduu baydhan nala joogo idinkaa buruud sheegtay iyo baawer iyo xooge birmageydadii iyo adaalaayey bilistiiya idinkaa badheedhahana yidhi col iyo baaruude bilaahiyo wixii aad rabteen waa barkumataale ballan wuxuu inoo yahay dilkaa nooga barateene seeftiiyo bilaawaha intaan kaaga boganayo badda dhura ilaa naga bannada badow u sheekeeya dhulka booba beeraha khariba beledka aafeeya bidda keena kii hore bedela wax isku baandheeya warnimayow meesha idinkaa haystee wixii aad doontaan idinkuna bidda keena kii hore bedela wax isku baandheeya idinkana shaqadiina waata baana waxaanu leeyahay raggaa jooga buuraha ee alla ilahe bushaariye wariyo waa bayaan culuse baabullaahi iyo baynu nahay ciidankii badane samir badiya baahida dugsada baraha xoogeeya nafta bixiya diinta u birmada beegsi wacan yeesha fulihii xaqiiqada ka baqay baaqa maqashiiya baryada ilaah iyo tashiga bila kusoo jeeda buu yidhi kaasina waxa weeyaan ragga wax iska celinahay ee doonaya dadnimadooda iyo dalkooda iyo diintooda
abwaan waxaad ka hadli jirtay inta badan arrimaha soomaalida qadiyadda soomaalida wadaniyadda ayaad xoogga saari jirtay hadda maamulka aada ku biirtay ee al-shabaabna waa jihaadiyiin see la isku waafajinayaa marka jihaadkii iyo wadaniyaddii
horta haddii aada uga jeedo wadaniyad haddaad uga jeedo soomaalida dadka la yidhaha muslimiinta in la mideeyo tafaraaruqa iyo burburka ay ku jiraan intii suurtagale laga dulqaado haddaa taa uga jeedo oo soomaali weyn ay taad ka wado iyo wadaniyadda taasi waa nobel idea waay aragti dahabiya waay dadka muslimiinta la midayna soomaalidu ka mid yihiin haddaad wadaniyadda taas uga jeedo anigu dowladnimada soomaaliyeedaan raadinay dowladnimo weysaysata weeye midaan weysaysanin maaha dowladnimo weysaysata wey first identity ama huwiyada ugu horeysa ee dowladnimada soomaaliyeed ee raadinaynaa waxa weeye inay ilaahay taqaano weysaysato qofka soomaaliga identityga ugu horeeyuu leeyahay waa islaamnimo islaamnimo identityga halkaasu ka bilaabmo marka dowladdii ama gabayadii aad sheegaysay ama waxaas la raadinaya waxay dowlad soomaaliyeed ilaahay taqaana weysaysata soomaali weyntu ay noble idea ay tahay maxaa la yidhaahdaa meeshii ugu dhaweyde waandir cashiirata kala aqrabiin aanu kuwan ehelkayga aanu ururinaynay maaragtay intaas wey marka islaamnimo iyo soomaali weyn in la raadiyaa waaba istaageerayaan ama isdiidayaan
waaya dadka eh, sida gaarka ah uga hadla arrimaha halganka ama xaaladda wadanka halgan, eh, gaar ahaan dadka eh, kommentiyada kaasoo dhibtay oo kale marka la fiiriyo waxay qaarkood leeyihiin abwaanageeye dhibaatada meeshay ka jirto wadanka waxaa ka mid ah waqooyiga halkaas muxuu jihaadkii iyo halgankii uga geli waayey Eh, maxaad ka oranaysaa eh, su-aashaas
aragti gumaysi weeye qofka soomaaliga ah ee dadka qaarkood waxaa laga yaabaa si aan ku talagalahayn ama aan fahmahayn inay dooda noocaas uga soo baxdo laakiin aragtida asaliyan aragtida sidaas ahay qofkii ay doontaba ha ka timaado qof ahlulcaqliya qof maaragtay aan faham badan haysanin qof ku talagelaya oo dan isagu kale siday doonto aragtidu ha ku timaado laakiin aragtida lafteedu aragti gumaysi weeye waa aragti doonaysa inaynan labadeenu dabka kala qaadanin ee sacii madooba iyo sacii caddaa iyo sh- wixii sheekooyinkii soomaalida ay wax noqdaan taasi taas wey inaad nidaam samaysa markaad doonayso waxa koowaad waxaad u baahantahay dad ma garan maysa inaad dad haysato markaad dad hesho waxa labaadeed u baahan tahay waxa weeye waa dhul waa territory waa meeshii fikirkan iyo aragtidan aad xambaarsan tahay aad ka hirgelin lahayd marka waaqaca soomaaliya markaa qofka maanta fahamsani ya wuu fahmi karaa sababtaan anagu halkan u joogo dadka halkan dhulka deegaanadan ilaahay maaragtay uu ku beeray ilaahay sharaf buu ayuu ayuu gaarah buu horta siiyey dadka dhulkan degan halgan diintooda lagu badbaadinayo oo dadnimadooda lagu badbaadinayo oo maxaa la dhaha jiritaankooda dambe lagu badbaadinayo inay dhulkooda kusoo dhoweeyaanoo ilaahay ku bulaaliyo dadkan ilaahay sharaftaasu horta siiyey ilaahay baana cid doona sharafta siiya taas taas waa dhulka intiisa kalena waa loo socdaa soo garan maysid marka qofka fahamsan sida state loo sameeyay iyo sida maamul loo dhisay iyo sida aragti loo riixaa ya elements of state qofka fahamsani walaal dooda ah muxuu hebel halkaa u tegey doodaasi sidaas maaha nabi maxamed sal alay wasalam reer ma ku aha reer ma ku aha tiirarkiisii dowladnimo maka way ku dhismi kari waaye soo garan maysid tiirarkiisii dowladnimo xaggee ku dhismeen madiinay ku dhismeen marka tiirarkiisii dowladnimo markuu madiine ku dhiso ilaahay madiine maxaa la yidhaahdaa uu maaragtay arrintaas ku sharfay ayaa markaa islaamku uu halkaas ka bulaalay uu meelaha kale iyo adduunka iyo uu aaday. markaasaa makana la tegey marka waxaa weeye qofka sidaa u fikiraya wixii doontaba isaga ha ka ahaate laakiin aragtidaas aragti dhaladaho qof soomaaliya leeyimaa meeshaan aan joogaa waa soomaaliya meeshaan u socdaa waa soomaaliya meelo ka durugsanna waa u soconnaa haddii ilaahay yidhaah soo garan maysa marka walaal waxa weeyaan muxuu hebel halkan u tegey muxuu halkan u tegey suurtagalnimo wax la yidhaahdo ayaa wax lagu dhisaya suurtagalnimada marka qofka raba inuu wax fahmaa waa fahmi karaa waa sidaas
waa hagaagkaasi wuxuu ahaa abwaan nageeye cali khaliif oo waraysi maqli muuqaala siiyey warbaahinta islaamiga alfurqaan nuxurka qayb ka mida waraysiga uu bixiyey oo aan idiin soo jarnay ayuuna ahaa codka aad dhegaysanayseen ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الأسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي